ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhagaysataan idaacadda islaamiga ee alfurqaan waa shanta bisha shawaal sanadka kun afar boqol afar iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo talaado ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qaraxyo waaweyn oo lala beegsaday xarun ku caanbaxday la dagaalanka islaamka oo ku taalla waqooyiga galbeed ee dalka bakistan dhulgariir xooggan oo ku dhiftay qeybo ka mida dalka indunuusiya waxaad sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan falanqayn ku saabsan filimkii ay dhowaan baahisay mu'asasada alkataa'ib ee lagu soo bandhigayey dagaalkii lagu xasuuqay maleeshiyaadka danab ee uu maraykanku soo tababartay taxanihii bilqur'aani naxya ayaan ka marnayn ee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في النجوى في وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaas oo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horrayno qodobka ugu horreeya ee barnaamijka waddanka bakistan waxaa laga soo sheegayaa in qaraxyo waaweyn lala beegsaday xarun ku caanbaxday la dagaalanka islaamka taasoo ku taalla waqooyiga galbeed ee dalka bakistan wararka ka imaanaya dalka bakistan ayaa sheegaya in ilaa iyo laba qarax lagu weeraray xarunta waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada ee bakistan halkaasoo ay ku dhinteen in ka badan toban xubnood oo ka tirsan xukuumadda dabadhilifka ee islaamabad wakaalada wararka ee royters oo soo xiganaysa saraakiil military ayaa xaqiijisay in qaraxyadan ay si gaar ah kaga dhaceen baqaar hubka lagu kaydiyo oo qayb ka ah xafiiska waxa loogu yeero la dagaalanka argagixisada ee waqooyi galbeed ee dalka bakistan inta la xaqiijiyey waxaa qaraxyadan ka dhacay xarunta la dagaalanka argagixisada ee bakistan ku dhintay saddex iyo toban xubnood halka ay ku dhaawacmeen konton kale kuwaasoo ka mid ahaa xukuumadda bakistan saraakiil ka tirsan dowladda bakistan ayaa wakaalada wararka ee faransiiska u sheegay in qaraxyadan ay beegsadeen xarunta ayna geysteen burbur aad u xoogan oo soo gaaray gaadiid ciidan iyo guud ahaan dhismihii la qarxiyey si rasmi ah looma shaacin cidda ka dambaysa qaraxyadan balse waxaa waqooyiga bakistan ka howlgala mujaahidiinta xarakada daalibaan bakistan kuwaasoo howlgalla jihaadi ah ku beegsada xukuumadda camiilka ah ee fadhigeedu yahay magaalada islaamabad dhinac kale dhulgariir cabirkiisu yahay toddoba dhibic xal ayaa maanta ku dhiftay xeebta sumatra ee jasiiradda indunuusiya sida ay sheegtay hay-adda sahanka dhulka ee maraykanka dhul go-aan ayaa dhacay saddexdii subaxnimo ee maanta goobta ayaana ku taalla meel u dhow xeebta jasiiradda mintaawi waxayna qiyaas ahaan u jirtaa shan iyo toban kilomitir sida ay sheegtay wakaaladda maraykanka dadka deegaanka ayaa u kala cararay meelaha taagaga ah kadib markii digniin laga soo saaray suurtagalnimada tsunami weli wax war ah oo qeexaya inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha halkaasi ka dhashay lama sheegin dhulgariirku waxa uu ahaa mid aad u xoogan waxaana dhib nagu noqday inaan istaagno oo aan dibadda u baxno waxaa nagu adkaatay inaan ka soo baxno guriga waxaana ku qasbanaanay inaan derbiyada ku dhegno ayuu yidhi ruux degan deegaanadaas waxa uu intaa ku daray waa dhulgariirkii ugu xooganaa sanadkan waxaan malaynaynay in sunaami ay dhici doonto dalka indunuusiya waa mid ka mida waddamada sida aadka ah ay inta badan uga dhacaan dhulgariirada xooga badan sababana dhimashada kumannaan qof سبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan dhowaan mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay isdaar aad u xiiso badan kaasoo lagu soo bandhigayo weerar lagu xasuuqay maleeshiyaadka danab ee uu maraykanku soo tababartay aqoon-yahan maxamuud ugaas oo ka mid a aqoon-yahanada ku dhaqan dalka dibaddiisa ayaan wax ka weydiinay isdaarka alkataa'ib waxa uuna ugu horreyn ka hadlayaa qiimayntiisa ku aadan isdaarka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan ku salaamayaa walaale adiga iyo walaalaha kale alfurqaan iyo dhegaystayaashaba waxaan ku qiimeyn karaa inuu horta marka koowaad ahaa isdaar ay ka muuqatay inuu yahay isdaaradii alkitaa'ib looga bartay oo macnaheedu yahay isdaar ay ka muuqatay farsamo iyo farshaxan iyo wakhti iyo dadaal dheeraada iyo baaritaan la geliyey mowduuca maaragtay uu ku saabsanaa khaasatan markii dagaalka iyo wixii meeshaa ka dhacay soo gudbintooda laga tago in wakhti iyo dadaal iyo fikir lagu bixiyey iyo juhdi dheeraada runtii taasiilinta iyo in dagaalkani waxa uu ku saabsan yahay iyo waxa keenay iyo cidda wadda waxa ay tahay iyo askartan la xasuuqaya ee soomaalida midab ahaan iyo magac ahaanta ah waxa ay yihiin iyo shaqada ay hayaan in maaragtay la caddeeyo la dabagalo taariikhdeedii lasoo gudbiyo xaqaa'iqda ku hareereysan dadka laga haqabtiro marka koowaad dhankaas marka wuxuu ahaa muuqaal ay ka muuqatay farsamadii iyo juhdigii iyo dadaalkii reer alkataib ay caanka ku ahaayeen muslimiintuna markasta ay ugu ducayn jireen gaaladuna ay madaxwareerka iyo xanaaqa iyo ciilka iyo dhiikarka ay ka qaadi jireen marka labaad wuxuu maaragtay muuqaalkani lagu calaamadiyey oo uu iigu qaymaysan yahay in lagu calaamadiyey dhacdo ka mid ah dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee sanadkan iyo inta ololihii u dambeeyey ee isbahaysigan caalamiga ah uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga uu socday dhacdooyinkii dhacay mid ka mid ah ama kii ugu muhiimsanaa isdaar lagu calaamadiyey inuu yahay oo aan isleeyahay sida boqol sano ka hor malaaximtii jidbaale iyo meelaha la midkaahu ay daraawiishu ay ku suntan tahay oo ay taariikhdaa ku calaamadisay si la mid ah in dhacdadaas iyo ka warankeeda iyo soo gudbinteedu uu mustaqbalka iyo taariikhda iyo jiilasa soo socda uu u yahay taariikh ay maaragtay kusoo laaban doonaan oo daraasayn doonaan oo ay maaragtay haddii ay gaarto oo ay arkaan sida maanta ay hiigsiga noogu tahay taariikhdaa fogo ay hiigsi ugu noqon doonto marka wuxuu ahaa muuqaal muhiimadaas leh ka waramaya oo soo gudbinayay dhacdo iyo marxamad muhiimadda noocaasa leh muslimiinta u leh soomaalida u leh taariikhdana halkaa uga jirta qaabkee ayuu isdaarku u soo bandhigay kaalinta ay dowladda maraykanka ku leedahay duulaanka lagu soo qaaday soomaaliya waxyaabaha qofkii muuqaalka daawada uu markiiba arkaya waxaa ka mid ah qoraalada hay-adaha kala duwan iyo warbaahinta kala duwan iyo saxaafadda maraykanku iyo reer galbeedku ay ka qorayso ama ay ka qortay dagaalkan uu maraykanku ka wado wadamada islaamka soddonkii sane u dambeeyey khaasatan garabkiisa ama wejigiisa soomaaliya doorka ay warbaahintaas iyo qoraaladaasu ay ku tilmaamayaan in maraykanku ku leeyahay iyo sida ay u xaqiijinayaan in cidda go-aankiisa lahu ay tahay maraykan iyo africom iyo reer galbeed iyo gaalada xalano degan soomaalida iyo askartan dabadhilifka hahuna ay ka yihiin fuliyayaal iyo dad maaragtay ayagu u kiraysan mashruucaas reer galbeedku uu kula dagaalamayo ummaddan muslimka iyo diinteedii iyo isku xukunkeeda shareecada islaamka qoraallo sugan ayagu ay maaragtay qoreen oo ay bablish gareeyeen oo warbaahintooda iyo jaraa-idyadooda iyo daraasaadkooda hay-adaha sameeya ay maaragtay ay baahiyeen xilliyo kala duwan ayuu soo gudbinayaa wuxuu soo gudbinayaa muuqaaladii ay tviyadooda kasii deeyeen hadday tviyada idaacadaha reer galbeedka tahay iyo hadday tviyada kooxahan dabadhilifka ah ee reer galbeedku ay soo dhiseen ee dowladaha sheeganaysa in ay tahay sida waxa dowladda federaalka loogu yeero oo kale muuqaaladaasi waxay soo gudbinayaan sheegashadooda iyo waxaay afkooda ka qiranayaan waxay soo gudbinaysaa go-aanka cidda keentay iyo maaragtay khidadda ah in xilligan ololo noocaasa lagu qaado wilaayaadka islaamiga cidda keentay oo soo aliftay oo kasoo shaqaysay oo ayaan kasoo shaqaynaysa inay maraykan iyo reer galbeed iyo reer xalana ay tahay ayaguna ay fuliyayaal ka yihiin maadaama sida ay qiranayaan afkooda ka qiranayaan ayagu aysan wax awooda u lahayn inay go-aan gaaraan khidad la yimaadaan qorshe iyo balaan dejiyaan ay ku dhaqaaqaan wuxuu soo gudbinayaa muuqaalkan iyo isdaarkaanu sheegashooyinkooda fagaarayaasha kala duwan maalin walba ayagu ay lafahooda maaragtay iyo nafaftooda ugu sheekaynayaan oo askartooda ay ugu khudbaynayaan oo golayaashooda hadday baarlamaan tahay iyo wasiir golo wasiiro tahay iyo haddii xafladahooda ay tahayba ay maaragtay ay uga sheekaynayaan oo ayagu ay isku waraysanayaan wuxuu si guud si shaki la-aana muuqaalkan iyo isdaarkani u soo bandhigayaa in cidda go-aanka dagaalkan leh soo abaabulidiisa iyo kasoo shaqayntiisa leh ay maraykan iyo reer galbeed iyo reer xalana tahay sida xataa uu u fulayaa inay tahay sida ayagu ay rabaan iyo khaasatan in wax saamayn iyo go-aan iyo talo iyo rabitaana aysan ku lahayn kooxdan dabadhilifka soomaaliyeeda ee marna ciidanka qaran sheeganaysa marna dowladaha qaran sheeganaysa marna taytalada madaxweynaha iyo waxyaabaha la midka iyo wasiirka gaashaandhigga iyo faataadhugta la midkaa sheeganaysa in keliya ay ku dhaqaaqayaan go-aan loo soo dhiibay waraaq lasoo saxiixay teleefoon ku soo dhacay iyo amar sarkaal hal xidigla ah oo maraykanu uu soo siiyey madaxda ugu sarraysa qaybaha hore ee muuqaalka waxaa looga hadlay tacadiyada iyo maleeshiyaadka danab ee uu maraykanku ku adeegto u geystaan bulshada soomaaliyeed qaybaha dambena waxaa lagu soo bandhigay gumaadkii iyaga lagala duldhacay sidee ayay dadkaasi dhibanaha u ah gumaadka ciidankaasi ugu laabqabowsanayaan muuqaalkan ciidankan khaasatan waxa danab loogu yeedhaa horta waxay ka mid yihiin ciidamada ugu dhaqanka xun ee mooryaantan maraykanka iyo reer galbeedka iyo amisomta ee dabadhilifka u he ay ku shaqaystaan waa ciidan la xulo oo si gooniya maraykanku u xusho saraakiishooda ugu sarsaraysa iyo hogaankooda oo dhan uu wadamo kala duwangeeyo kusoo tababaro maraykanka lagu soo wareejiyo ilaa xad sidii maxaanku yidhahdaa isdaarkuba uu soo gudbinayay dhaqanka iyo akhlaaqda iyo soomaalinimada iyo damiirka iyo wax kasta laga soo dilo oo lagala soo dagaalamo sidaa darteed waxay ku suntan yihiin hagardaamooyinka iyo dhibaatada iyo falfalxumada ay kula kacaan mujtamaca iyo maaragtay shacabka soomaaliyeed iyo dadka nolol maalmeedkooda iska cayrsanaya ee ama beeraleyda ah ama xoolo dhaqatada ah ama tuulooyinka iyo meelaha baadiyaha ah iyo magaalooyinka maxaanku yidhahdaa nolol maalmeedkooda la xarbinaya waxaa dadku xasuustaan khaasatan shabeellada dhexe shabeellada hoose aan idhaahdee iyo xamar waxay dadku xasuustaan inta jeer iyo inta dhacdooyin ee ay si gaara ciidankaasi ugu suntan yihiin dhacdooyin foolxun oo shacabka muslimka ah ee soomaaliyeed loo geystay ayagoo fulinaya oo ka amar qaadanaya oo uu hagayo askari maraykan oo ballidoogla fadhiya oo mushaarkoodii iyo tababarkoodii iyo maxaanku idhaahdaa ciidanimadoodaba mas-uulka ahoo ay askar u yihiin dharbaaxada marka noocaas ahee ku dhacaysa iyo xasuuqa noocaas ahee loo geystay iyo jabka ilaahay meesha uu ku gaarsiiyey waxaa qasab ah oo shaki la-aan ah cid walba oo muslim ah khaasatan dadkii muslimiinta ahaa ee ay dhibaatada u geysteen inay ku farxayaan laabqabowsi ay u tahay in loo aaray oo ay walaalahood u aareen ay dareemayaan ninkii shala ka maalin ku kibrayna in maaragtay ciidda iyo habaaska la cantuujiyey ay maaragtay ku farxayaan waa arrin xaqiiqo ah oo biyo kama dhibcaana waa shaki la-aan dad muslimiin ahoon waxba galabsan inay guryahoodii ku dudumiyeen ay ku dhaawaceen ay ku dileen xoolahoodii ay qaateen maxaanku yidhaahdaa hantidoodii qayb ka mid ah ay boobeen qayb badanoo ka mid ah ay xabsiya geliyeen ilaa haddana ay ku jiraan waxay galabsadeen ayagoon la adag ninkii marka shalay isagoo kibraya oo maraykan iyo wax lamida iyo diyaarado daroon oo hawada ku jira isku halaynaya waxaa ku sameeyey maanta markii ay sawirkiisa kaamirada ka arkaan isagoo madaxii uu shalay kor u taagayay uu maaragtay isagoo kala fuqsan ciidda aan ku jiro waa arrin xaqiiqo ah oo jirta inay maaragtay ay ay ku farxayaan waxaana laga arkayaa falcelinta dadku ay ka samaynayaan baraha bulshada iyo meelaha isdaarkaas iyo muuqaalkaasi uu ku baahay oo xaqiiqatan si fiican oo baahsan uu u gaaray dadka soomaaliyeed ugu yaraan inta isticmaasha baraha bulshada luuqadaha uu isdaarku ku soo baxay waxaa ka mid a luuqadda ingiliishka waxaana hubaal ah in dad badan oo ameerikaan ah iyo reer galbeedba leh ay daawanayaan filimka culeys intee la eg ayay dowladda maraykanka kala kulmi kartaa shacabkeeda kadib xaqiiqada lasoo bandhigay ee ku aadan dagaalka rajabeelka ah ee ay kaga jiraan soomaaliya horta waxaa shaki la-aan ah in warbaahinta gaalada iyo hay-adahooda daraasaadka sameeya iyo saraakiisha ciidamadooda iyo warbaahintooda iyo dad badan oo xataa shacabu inay la socdaan warbaahinta islaamiga inay ku xiran yihiin muuqaaladeeda si joogto ah ay ula socdaan khaasatanna muuqaalkan iyo isdaarkan ay daawadeen falcelintoodu si toosa ilaa hadda umaanan arag oo ma jiraan shakhsiyaad aan xusi karo oo aan falcelintooda arkay laakiin waxaan u badinayaa dhowrka beri ee soo socota asbuucan inay isi soo tari doonto sidii ay ahaan jirtay oo lagu yaqaanay waxaanan qiyaasayaa mar walba inay tahay falcelintii ay ka bixin jireen markii dharbaaxo noocanihi ay ku dhacdo ama ciidankooda ka jooga wadamada muslimiinta khaasatan soomaaliya ama ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ee ay malaayiinta doolar dowladoodu ku bixiso oo canshuurtii laga qaadayay shacabkeeda ah ee maaragtay isku halaynta faraha badan ay ku qabaan oo ay aaminsan yihiin inay shaqadoodu tahay inay diintoodii ay ku dhex faafiyaan mujtamacan muslimka ah mar kasta waa falcelin uu ka muuqdo quusasho ay ka muuqato ishaaraamid iyo maxaanku idhaahdaa in madaxdii iyo saraakiishii iyo dadkii arintaas mas-uulka ka ahaa ama ay dareemayaan inay mas-uulka ka yihiin ay haaraamayaan shacabkaas iyo maxaanku idhaahdaa dadka falcelintaas ka sameeya barnaamijyada noocaasu waa falcelin markasta quus ka muujinaysa in waxyaabaha loogu been haawisayo mujtamacaadkan oo malaayiinta dollar lagu sheegayo in maaragta lagu qarash garaynayo sanad walba inay maaragta ay yihiin halbacaad lagu dhisay wax kasoo naasacadaanaya inaysan jirinin ama ilaa hadda kasoo naasacadaaday lacagtooda iyo hubkooda iyo maaragta wax kasta oo ay bixinayaan inay khasaaro iyo badalan ay tahay waxba aysan uga soo noqonaynin askartoodii ay maalin walba ku dhimanayso ay ku dhaawacmayso saaxiibadood iyo dadkii maaragtay dabaqoodhiga u ahaa inay maaragtay taratarab u le-anayaan yacni halbacaad lagu lisay iskudaygooda iyo wax kasta oo ay isku xirahayaan iyo dadaalkooda oo dhanba inuu yahay arrin xaqiiqatan muujinaysa macnaha iyo tafsiirka iyo xaqiiqada ay ka waramayso mid ka mid a aayadihii lagu soo qaadanayay isdaarka ee qur-aanka kariimkaha uu uga waramayey sababta marka koowaad ay gaaladu iyo munaafiqiinta iyo maxaanku idhahdaa xisbu shaydaanku ay hantidooda u bixiyaan iyo yoolka ay ka leeyihiin iyo marka yoolkaasu ilaahay rabitaankiisa iyo maxaanku idhahdaa sunnada kowniga ahu ay fashiliso qoomamada iyo ishaaraanka iyo maxaanku idhahdaa dhibaatada iyo wejigabaxa ay kala kulmayaan iyo shallaytada een mar walba la soo gudboonaanaysa marka waxaa qasab noqonaysa oo qasab ah dhacdooyinka noocaanihi inay mar walba dowladahan iyo siyaasiyiintooda iyo madaxdooda ay uga dhigan yihiin oo ku keenayaan cadaadis siyaasi ah oo uga imaanaya mujtamacaadkoodii iyo shucuubtooda ilaa xadna saameyn xataa ku yeelanaya doorashooyinka ugu soo horeeyo oo ay gelayaan oo xataa isbeddel mararka qaarkood ku keenaya dadka ay shucuubtaasi dooranayaan hay-adaha kala duwan ee dowladooda ay u dooranayaan ugu dambeyn sidee ayuu doorka alkataa'ib u soo bandhigayaa xaqiiqada taalla saaxada dagaalka dhabarkana uga jebiyey shisheeyaha iyo kuwa la jira alkataa'ib horta waa garab ka mid a dhowr garab oo xarakada shabaabul mujaahidiin ay leedahay oo si gaara utun joogto ah ugu ah cadowga islaamka iyo shisheeyaha isu soo bahaystay iyo dabadhilifka soomaalida ah ee kabaqaadka u ah cadowgaas shisheeyaha ah sida katiibada istishhaadiyiintu ay u tahay koox ay mar walba ku qarwaan shisheeyaha waddanka jooga hadday xalano joogaan iyo hadday xero military joogaan iyo hadday maxaanku idhaahdaa hotel hurdaanba alkataa'ib waa garab iyo maxaanku idhaahdaa warbaahin ay afar iyo labaatanka saac akhbaarteeda iyo waxa ay tabinayso ay u dhegtaagayaan oo maxaa khabar xuna oo ay soo sheegi doontaa mar walba ay isweydiinayaan oo ay filayaan in maalin kasta iyo waagii barya ay alkataa'ib soo tebin doonto muuqaalo cusub iyo sawirro cusub oo muujinaya dharbaaxo hor leh oo ku dhacday askartoodii iyo dabadhilifkoodii iyo maxaanku idhaahdaa dadkii ay qorshahooda ku fulinayeen hubkoodii iyo saanadoodii ciidan ee ay ku taageerayeenna lagula wareegayo oo maxaanku idhahdaa lagu qaniimaysanayo waa mu-asasad xaqiiqatan maalin kasta iyo maxaanku idhaahdaa mowqif kasta ku suntan in ay burburiso oo badalan ka dhigto brobagandada iyo sheegashooyinka beenta ah ee ay kooxahan dabadhilifka soomaalida ah iyo shisheeyuhuba ka sheeganayaan dagaalka waddankan ka socda ee ay mujtamacan muslimka ah kula jiraan waa mu-asasad iyo meel lagu soo gudbiyo akhbaarta lagu kalsoon yahay oo runta ah oo shakila-aanta ah oo maqalka iyo muuqaalka ah ee aan ahayn sheegashooyinka maxaanku idhaahdaa sida beenta ah waraaqadaha loogu soo baahiyo bogoga wasaaraduha ay leeyihiin oo lagu sheeganayo in maalin walba meel heblo dhowr boqoloo askari oo al-shabaaba lagu dilay waxay hawsha alkataa'ib ay hayso iyo isdaaraadka ay soo saarayso iyo xaqiiqooyinka ay soo gudbinaysaa ay uga dhigan yihiin dhabarjab toos ah oo iclaami ah oo runtii wejigabax isdabajoog ah ay kala kulmayaan xisbigan iyo isbahaysigan maraykanku horjoogaha iyo ammaanduulaha uu yahay
وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
qaybaha dambe ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla soo gaarnay markaana waxaad ku soo dhowaataan qaybta sagaal iyo labaatanaad xalaqaad taxana ah oo ciwaankoodu yahay bilqur'aani naxya oo uu soo jeedinayo doctor iyaad qunaybi oo ka mid a culimmada muslimiinta xalaqaadkan oo ku baxaya luuqadda carabiga ayaan idinkugu soo gudbinaynaa tarjamada af soomaaliga waxa uuna shiiku xalqadan kaga hadlayaa dardaaranka toddobaad ee ku jira wasaayaadka allahu subxaanahu wa tacaala inoogu sheegay suuratul ancaam ee ah وأوفوا الكيل والميزان بالقسط haashim cabdinaasir ayaa soo jeedinaya جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان واتلوه بالآناء واستمطر به فيض الرضا وسحائب الغفران السلام عليكم ورحمة الله إخواني وأخواتي وقفنا في الحلقات الماضية مع الوسط walaalayaal waxaan maanta ka hadli doonnaa dardaaranka toddobaad ee ku jira wasaayaadka uu allah casa wajalla inoogu sheegay suuratul ancaam ee ah وأوفوا الكيل والميزان بالقسط alkayl macnaheedu waa beegga oo lagu ogaado xajmiga waxa aad iibsanayso sida haddii uu ganacsaduhu iibinayo qadar buuxinaya laba gacmood oo fidsan isagoo markaa ku beddelanaya qiimo go'an miisaankana waa kan wax lagu miisaamo ee labada kifadood leh alqisdi macnaheedu waa cadaaladda iyo in laga tago wax nusqaaminta haddaba allah subxaanahu wa tacaala waxa uu inoo dardaarmayaa inaan cadaalad samayno xilliga aan wax miisaamayno ama aan dadka wax u beegayno isla markaana aan xaqooda u oofinno annagoo aan waxba ka nusqaaminaynin waxaana arrinkaas shaki la'aan soo gelaya inaadan badeecaddooda qish ku samayn maxay tahay faa'iidada ku jirta haddii dadka loo oofiyo baagga iyadoo la qishayo badeecaddooda suuraysana baraaraha ay dadku ku noolaanayaan haddii ay bulshooyinka iltisaamaan dardaaranka rabbaaniga ah waxaan isdultaagi doonnaa laba mas'alo midda koowaad waa in aysan jirin wax kala sooc ah islaamka dhexdiisa marka laga hadlayo caqaa'idka iyo mucaamalaadka dhammaantood waxaa waajib ah in ay ahaadaan kuwa u quduucsan amarka allah subxaanahu wa tacaala qofna uma bannaana inuu yidhaahdo waxaan rumayn doonaa jiritaanka allah subxaanahu wa tacaala waan caabudi doonaa waana jeclaa doonaa balse waxaan xalaalaysan doonaa ficiladayda marka laga hadlayo awaamiirta allaah iyo waxyaabaha uu inaga reebay in badan oo dadka ka mid ah afka kama dhahaan arrinkan balse xaalka ay ku nool yihiin ayaa sidaas ah ambiyada allaah casa wajalla waxay ahaayeen kuwa dadka fara towxiidka sidoo kalena fara gudashada xuquuqda saaran ayna ka tagaan wax nusqaaminta u fiirso hadalka nabi shucayb calayhi salaam uu ku yidhi qoomkiisa أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين
nabi shucayb qoomkiisa kama aqbalin inay allah keligiis caabudaan kadibna ka leexdaan awaamiirtiisa iyo waxyaabaha uu ka reebay ayna khilaafaan amarka allaah daacada allaah ee tacaamulka arrimaha ganacsiga ayaa iyadana ka mid ah arrinkaas waxaad sidoo kale suuraysataa sida dadka qaar ay aaminsan yihiin in ay aqbal tahay in mucaamalaadka ka dhexeeya basharka ay ku soocnaadaan axkaam aan ahayn midda allaah uu soo dejiyey suuraysiga noocaas ah ayaa ah fasaad xagga caqiidada ah sidaba in allaah baryihiisa wax lala wadaajiyo ay u tahay fasaad dhanka caqiidada ah haddaba waa inaad qaadataan hadalka allaah subxaanahu wa tacaala ee ah وأوفوا الكيل والميزان بالقسط mas'alada labaad ayaa ah walaalayaal in oofinta iyo cadaaladda beegga iyo miisaanka ay qof ka sameeya dib ugu soo laabanayaan amaalmarintooda iyadoo cadaalad ah arrinkaasna uu barakaynayo ganacsigiisa maadaama uu qaatay amarka allah subxaanahu wa tacaala sidaa darteed ma dhici karto in qofka muslimka ah uu ka fogaado inuu walaalkiis ka nusqaamiyo dhowr garaam oo bariis ama bur ah intaas kadibna uu fududaysto haddii la qiimeeyo habdhaqanka walaalkiis iyo shaqsi ahaantiisa uu meesha ka saaro wanaaggiisa islamarkaana uu dhayalsado waxqabadkiisa oo uu ku foogan yahay xumaantiisa oo keliya tani waa nusqaamin ka xun midda bariiska iyo burka haddiina la faray inaan ka fogaanno in dadka aan garaamkooda raashinka iyo biyaha aan ka nusqaaminno waxaa habboon inaan ka fogaanno in aan nusqaaminno xasanaadkooda oo laga yaabo in miisaanka allaah ay kaga culays badan yihiin adduunka iyo waxa ku jira haddaba dardaaranka toddobaad ee wasaayaadka allah casa wajalla ayaa ah واوفوا الكيل والميزان بالقسط ونتابع الوصايا الاخرى في الحلقات القادمه باذن الله والسلام عليكم ورحمه الله
guud ahaanna intaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh
فسبحان الذي أسرى عرفت الله